barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsanah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemiyada geeska afrika
ramadaan mubaarak dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbaad naga dhegaysanaysaan waa jimce bisha juun waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiradi kala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudi anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada nairobi oo ka hadlaya dhibaatada ka soo food saarta dhinaca dhoof sugista waxaanay ka sheekaynayaan waayo aragnimadooda dhibaatada ay dhallinyarada ula baxdo buufiska xogaa labada wiiga hore ay xidhiidhinaysaa moogtahay oo markaasay soo wacaysaa oo waxay leedahay niyo meel fiican baan tegey insha allah waan ku qaadi doonaa laba wiig kadib gabadhii face meel bay ku xidhanaysaa oo gabadhii markuu waco ingiriis xataa aan la fahmi karaynin oon kii afrikaba ahayn baa lagula hadlaya waxaa la leeyahay oh we are sorry baa la leeyahay the, the voice the, the number you have tried to call cannot be reached
sidoo kale qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay qaar ka mid a ciyaartay ka socday somalilan oo abkhaasiya kaga qayb galay tartan kubadda cagta ah markii aan gaadhnay abkhaasiya runtii waxaan la kulanay soo dhoweyn ballaadhan oo aanan filaynin runtii waxaana soo dhoweeyey koniifa oo ahayd ururkii maalgelinayay tartankaa ama soo agaasimay waxaana soo dhoweysay dowladdii abkhaasiya
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii cayaaraha marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka
sida laga soo xigtay sarkaal maraykan ah ruushka ayaa duqaymo u geystay kooxaha isis ee ka dagaalamaya koonfurta dalka siiriya iyada oo ay ku jiraan kuwo maraykanku uu taageero u fidiyo sarkaalkan oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa tilmaamay in diyaaradaha dagaalka ee ruushku aanay xilliyadii ugu dambeeyey wax dhaqdhaqaaqa ka samayn deegaankan oo ku yaalla meel u dhow xuduudda siiriya la wadaagto ciraaq iyo jordan maraykanka ayaa walaac xooggan ka qaba habka ruushku uga qaybgelayo dalka dagaalka dalka siiriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa digniin u soo jeediyey ruushka iyo xukuumadda siiriya in ay tixgeliyaan xabad joojinta maxkamad ku taalla dalka hindiya ayaa xabsi daa'in ku xukuntay koob iyo toban qof oo hinduus ah oo lagu eedeeyey in ay dad badan laayeen intii ay socdeen rabshado ka dhacay gobolka gujaraat rabshadahan ayaa gobolkaasi ka dhacay muddo haatan laga joogo lix iyo toban sano markaasoo uu gobolkan hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee haatan narendra mondi ilaa iyo laba iyo toban kale ayaa lagu helay dembiyo kala duwan waxaana lagu xukumay ilaa iyo toddoba sano
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan cashay shalayta waxaynu ka hadlallaam idaacaddaheenii hore u baxay iyada oo magaalada boorama dhinaca kalluumaysiga kalluunka kalluun cunista aan idhaahdee uu kor u kacay ha ilan meesha dekad kuma taalla sababana log hayaa ugu dhow halkaasaa ugu dhow marka kalluunkii baa aad loo cunaa hadda aad baa loo cunayo xagga hilibka la yidhaha laga yar nasto talo maxaa lagu sheegay mise haddaa laga war helay haddaa laga war helay waxaa intaa kusii biiray dhinacii digaaga haye
arrinta waa laba arrin oo aad u culus aad iyo aad boroban hilib laga cunayn waa laga cunaa hilibka laakiin way kuwana way soo badanayaan waxaa la yidhi hala yareeyo dhinacaas haad iyo aad waxaa jira arrimaha kale xiisaa leh waxa weeye digaagga qaybtiis ha waxay ka tagaan heedhe ha maraykanka agtiisa maraykanka agtiisa brazil marka digaag halkaa laga guraa boroma lagu cunaa ilaa boroma ilaa hargeysa lagu cunaa waaw marka maxaa ku dhacay kuwii magaalada jooga
waxaa jira habka ganacsiga dad badan ba isku dayay imika qaybo badan baa wada hadeer hargeysa agteeda oo kale waxaan ku arkay waxaan ku ogaa qolo imika digaaga dhaqda imika beedkay markii ugu dambeeyay wadeen laakiin habkii ha ukunta habkii uu gaari lahaa in laga ganacsado ee uu ku filaado suuqa waayo hab baa jirta uu dee dalabkii ku dheelitiri marka ismaaciil waxaad ii sheegtaa cunistan iyo in brazil laga qaado qaybo ka mid an carabta laga keena digaag lagu cuno borama ma waxaa ugu wacan in tiradii loo baahnaa ama dadka siday u cunayaan iyo sida loo heli kara ay kala badan yihiin mise inaan digaagba lagu dhaqan borama may digaaga waa la dhaqdaa haye laakiin suuqa marka loo iibgeynayo een digaaga waxaa jira dee lab iyo dhadigbu si wax walba leeyahay qaybtood baa la cunaa tarmiin buu u baahan yahay xanaaneyn badan buu u baahan yahay marka inta badan hilibka wadamada carabta ku xidhan yahay wadamada carabta qaybo badan oo ka mid waxaa laga yaabaa meelo badan oo brazil ka mid tahay iyo meelo kale in hilibka uga yimaado waa garta marka adigu suuqaa weyn ee dunida dee alaabti kale mar haddii wax walba lasoo dejisanayo ha iidan halla keenaa la yiri ilaa uu beridhood waxaan ogaa beryaha qaar mararka qaar waxaan ogaa in khu- baradhada xitaa lasoo dejisan jiray mararka qaar toonta mararka qaar beedka waxaa laga keeni jiray yeman waaw ismaaciil meeshaa shaqa ka bannaan shaqooyin badan baa ka shaqooyin badan furan baa maqli jira shaqa ka Marag- bannaan halkaasi warka wariyaha v o e magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa qaybtana waraysi wuxuu la yeeshay cabdulaahi nuux xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda kalluunka ee home fishin digaaga waxaan ka iibsanaa hargeysa ka iibsanaa shirkado waaweyn oo hargeysa keena oo carabta ka keena iyo ka iibsanaan ku xidhana marka digaaga isaga way noo soo diraan labaatan kartoon soddon kartoon meelahaasay noo soo diraan laba cisho saddex cisho afar cisho aanu ku iibinaa marka inamoo reer hargeysa oo keeno oo dibadda ka keena uun baan anoo ka iibsanaa maadaama lagu jiro bishii rabadaan dadkuna ay sooma yihiin islamarkaasina een, kalluunka iyo digaaga iyo dadku ay aad u jecel yihiin wakhtigan bishan rabadaan wax laydinka iibsadaa bisha rabadaan dadku aad bay kalluunka u iibsadaan waa duqadayaan barhkood dadka reer magaalka aad u sii garanaya kalluunka duqad bay ka sameeyaan halka kiiloogii hilibkii ka yahay nus kiiloogii ka yahay shan iyo labaatan kun ama soddon kun nus kiiloogii markuu noqdo labiyo toban kun kalluunka ahaa way duqadaynayaan duqad bay ka samaynayaan dabadii saamuusa lagu daraa kana tayo badan qofkii soomanaa xataa borotiin buu ka helayaa oo borotiin auna ka helayn wixii kale yuu ka helayaa aad bala nooga iibsadaa waxaa jira hoteello waaweyn oo magaalada ku yaalla ama magaalooyinka kaleba ku yaalla hoteellada ayaga macaamiil ma idin yihiin shirkaddiinnan home fishing company oo ma barteen inay idinka iibsadaan kalluunka mise shirkado kale oo keena jiray iyaga laftoodu Een, hargeysa oo kale waxaa jira kalluumaysato kalaa jirta oo iska jiraan dhowr kalluumaysataa jira laakiin buuram oo kale annagu maa ka iibina hodheeladu inagu xidhan yihiin mid walba ay taalkii siduu u socdo ku wax yar qaata iyo ku wax badan qaataba way naga qaataan hodheeladu si fiican bay inagu xidhan yihiin hadday digaag tahay iyo hadday kalluun tahay waxaad ka warantaa kalluunka ma noocyo gaaraad keentaan oo aad soo iibsataan mise qaybihiisa kala duwan oo dhan Een, kalluunku sidaa aad ogtahayba waa sidaa reer guuraaga reer guuraaguna kolbo qolaa dee meel baa loo guuraa kalluunku markaa wuu guuraa kolbo nuuc baa soo mara markaa iswato oo isle oo isku eg baa soo mara mar kalluunno fiican baa soo mara mar kalluunno dhexaa soo mara mar kalluunno dee kalluun ahaan loo iibsanayaa soo mara markaa kolbo bidda wixii ka soo baxa unbaan iibinaa aanu iibsanaa inta badan somalilan waxaa la keeni jiray kalluumo laga keeno boosaaso iyo muqdisho oo kale oo diyaaradda iyo gawaadhi iyo lagu keeni jiray kuwii imigama istaageen oo ma waxaa idin daboolay muxuu ahaa baahidiinnii kalluunka laga soo saarayo berbere iyo lughaye iyo Een, beriyo dhoweyd waxaa socon jiray labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo koob iyo tobankii kalluun la soo biceeyey oo baca lagu soo mooriyey oo muqdisho qarna inta sokayse laga keenay aduu barigaa laga keenay laakiin kalluumadii waa laga maarmay laashash casriya la sameeyey reer berberaad baa maalma een, maalgelin fiican ayay geliyeen badda qalab fiican ba la soo saaray marka waxay nagu filanba somalilan badda ka wixii ka soo baxayaa nagu filan iminka waxaad ka dhawaajisay lughaye oo kale in dariiq xumo ay jirto is- saylac oo kalena ay dariiq xumo jirto Ee, haddii waddooyinka tega saylac iyo lughaye iyo la samayn lahaa ka waran sidee isbeddel ku keeni lahayd dadka xeebaha ku nool iyo idinka oo ka soo gadanaya noloshu say isku beddeli lahayd baas leedaha dad badan baa isku dayay inay lughayaa kalluun ka sameeyaan oo ay noloshooda horumar gaadhsiiyaan laashash bay samaysteen dabadeed markay kalluunkii soo jillaabteen ay keeneen barafkiibaa ugu daraaday jabuuti ugama dhowo baraf marka baalkiina hadduu baraf waayo dee nolol ma ke- ma keenayo oo inuu sii tamariyo ma soconayso kabacdi way iska niyad jabeen dadkii mar bay boorama ku soo xidheen gobolka awdal ku soo xidheen dabadeed waxaa suurtogeli weyda dariiq xumo iyo baraf xumo uu suurtogeli weyday xataa rag reer boorama intoy baabuurka haysteen een, ka soo iibsaday markaa markuu dariiqii xumaaday barafkiina xumaaday wixiiba dhexdu ku soo dhintay saas darteed de way ka dhowdahay berbere marka laysku eego iyo loghay way kala dhowyin caawo kale haddaan gaadhiga kaxsan waxaa suurtagal inaan berriba soo geli lahayn
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi nuux xasan wuxuuna ka mid yahay mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda kalluunka ee home fishing wariyaha v o e magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayuu warramay
duhur wanaagsan iyo jimco wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan ismaaciil oo horta kelmadda la idhahda buufiska goormay ku soo gaartay
buufs markaan maqloba dee dho fancaashi xasanaya buufis hadii la yiraahdo laakiin hadda way sii ballaarato waxyaaba fara badanaa loo isticmaalaa laakiin kelmadda asal ahaan waxay ka timid qofka markuu aad u doono inuu dhoofo oo haddana uu ku sari waayo ama uu waayo Een, welibana waxaad arkaysaa qaar j- nin baa igu yidhi buufiska laftigiisaan jaamacad uga soo baxay haye maxaa dhacay baan ku yidhi wuxuu yidhi laba iyo toban sano ninka adis ababa ku sugayay dhoof Ah, La- waa laba iyo toban sano oo qof walba buufis qabana la kulmaya dee haa laba iyo toban sano markuu sugay waa intii jaamacadaha lagaga bixi lahaa haye ee b h d lagu qaadan lahaa waa gartay marka laba iyo toban sano ayuu aroorba soo kacayay safaaraddii buu xifdiyey een, maxaa la odhan jiray khadkii wax walba su-aalaha la isweydiiyo Wax- waxa loo baahan yahay wax la iska laba ilaaliyo iyo toban sano ninkaa sugayay haye jaamacada uga soo baxay markuu halkan yimina wuxuu raadinayay waaye jaamacadda wuxuu uga soo baxay Haye, ayuu waaye shahaadadiisa uu ku shaqo tegi waayo Uu ku shaqo tegi waaye marka xaafadda isli waa xaafad caana oo ku taalla magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ku nool soomaali fara badan dhallinyaro badanna way joogtaa marka dhallinyaradan sanadihii u dambeeyey qaarkood waxay kasoo barakaceen soomaaliya inta badanna dhallinyaradan waxay u joogaan magaalada nairobi arrimo ku saabsan buufis ama dhoofka Een, haddaba qaar ka mid a dhallinyaradan oo ku nool xaafadaas isli ayaa waxay walaac ka muujiyaan marka ay dhoofto ama ay dhoofaan gabdhihii ay xiriirka la lahaayeen tusaaloo kale marka gabadha uu dhoof usoo baxo wiilkay isla hayeen ama ay isqabeen oo kale waxaa laga yaabaa inuu rajo badan iskaliyu yidhaahdo heblaayo ma dhooftaha adna ood ku xigtaa haye haye laakiin inta badan taas ma dhacdo marka weriya Inta badan.
inta badan ma dhacdo marka waa hablii waa waa labada dhinac ismaaciil oo hal dhinac un ma adigu hash- afkaaga hore caashay marka marka wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ee barnaamijkan dhallinyarada ayaa waxa uu la sheekaystay bal qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo waa aragnimadooda ka sheekeynaya xagga buufiska waxaan ku suganahay xaafadda islii gaar ahaan wadada six street ama wadada lixaad ee xaafadda islii ee magaalada nairobi Eh, halkan waxaa ku sugan dhalinyaro kala duwan dhalinyaradu waxay aad u hadalhayaan arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin arrimaha jacaylka iyo arrimaha buufiska dhoofka qaar ka mid a dhalinyarada halkan ku sugan ayaan la hadlayaa magacaadii sheeg Ah, magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq Ah, waxaan ka mid ahay dhallinyaradan ku nool islii Ah, muddana waan ku noolaa islii ilaa labadii kun iyo sagaalkii baan si toosa ugu noolaa inkasta oon markii hore ku noolaa xeryaha qaxoontiga dhadhaab muddo sideed sannadooda marka ah, caqabadaha dhallinyarada haysta way iska fara badan yihiin Ah, waxaa ka mid ah inta badan ah, dhallinyarada qaar badan oo ka mid ah waa qaxoonti sharciyo rasmi ama haystaan Een, maxay ahayday qaarka kale waxay duruufa iska haysto oo iyaga laftigooda dhaqaale xumaa iska haysata Ee, waxa weeyaan caqabado badan intooda badan waxay ku fikirayaan say ama u tahriibi lahaayeen ama ay wadanka uga bixi lahaayeen waxay raadinayaan ah, intooda badani ma aha inay intay wadamadaa tagaan nolol fiican helaan qaar badan oo ka mid a xanaaq baa u geynayaba inay waxaas sameeyaan qaar ka mid a waxaad arkaysaa eh, ninba waxaa laga yaabaa inuu isagu gabadh jecel yahay gabadhii baa marka qaraabadeeda xagga joogto waa la qaadaya gabadhii maraykanka ay tegaysaa maalinka dambe laba gidaar oo qurux badan bay isku soo sawiraysa ha sawiraday maaragtay qurqurux badan bay iska soo qaadaysaa xogaa labada wiiga hore ay xidhiidhinaysaa moogtahay oo markaasay soo wacaysaa oo waxay leedahay niyo meel fiican baan tegey Eh, insha allah waan ku waan ku qaadi doonaa laba wiig kadib gabadhii facemail bay ku xidhanaysaa oo gabadhii markuu waco ingiriis xataa aan la fahmi karaynin oon kii afrikaba ahayn baa lagula hadlayaa waxaa la leeyahay o waan ka xunnahay qo- we are- we are sorry baa laleeyahay the, the, the voice the, the number you have tried to call cannot be reached wax kalaa lagula hadlaya ma garanaysaa qofkii marka madaxaa xanuunaya marka wuxuu isku dayey marka muddo markuu raaraadiyo oo maaragtay uu muddo raaraadiyo sidii uu qoftaas ama uu ula xidhiidhi lahaa ama uu jacaylkiisii ku heli lahaa ee uu waayo ayaa wuxuu isleeyahay gabadhiina waxay u arkaysaa moogtahay qof buufis raadinaya oo jaanis gaad ah oo duruuf uun maaragtay ku gaadaya marka tillaabada uu qaadayo ama dhallinyaradu ay qaadayaan markaas kadib intaanan guda gelin maxaa keenaya ama sababaya caqabadaha noocan oo kale ah
caqabadaha waxaa keenaya markuu ninkii shaqa la-aan meeshan ku yahay oo maaragtay aan uu waxbarasho la-aan ku yahay oo laga yaabo sharci fiican inuusan haysan inuu qaxoonti iska yahay isagoo duruufahaasi iska haystaan oo laga yaabo inuu maaragtay muddo dheerna isaga soo samrayay oo nolosha iskaga qanacsan yayda gabadhan soomaaliyeed is arkayaan isagoo laga yaabo inuuna isagu markaa xeerinayninba inay baxayso iyo inuu ku dhoofo midna marka rabitaankiisii dhabta ahaa ee uu rabay gabadhan inuu mustaqbal la wadaago oo maaragtay ayaa wuxuu markay gabadhii ay baxdo wuxuu isu bedelayaa nooc fursad gaada gabadhii baa waxay u arkaysaa inuu ninkani fursad ku gaadayo marka waxaa meesha ka baxaya jacaylkii rasmiga ahaa ee ninkani uu gabadha u qabay oo isaga ka dhab ahaa oo isaga laga yaabo inuu odhan lahaa naa iskaga imow maraykan oo meelaha dhoobleyan iska degniyo kismaayo iyo ayaa iyadii waxay u arkaysaa ninkani inuuna iyada rabin ee uu rabo meeshay joogto marka ma la dhihi karaa eh, gabadhu jacaylka markii hore daacad kama ahayn
niyaho waxaan filayaa dadka inta badan africa ka taga kolkay xagga tagaan waxaa ku dhaca nooc frustration ama jahawareer ah waxaan isleeyahay dadkaasi kolkay dabaqyada dhaadheer ee maraykanka iyo meelaha ka jira arkaan yay wareeraan oo marka tartan bay galaan wixii ka hooseeyaba marka dib uma soo eegaan marka gabadhu waxaa laga yaabaa ninka inay jeclayd oo ay aada u jeclayd laakiin ha jeclatay jacaylkii daaraa dumiyey soo ma marka ninkii marka wuxuu isleeyahay maxaad samaysaa gabdhihii kale ma qancinayaan waxa weeyaan waxbaa iskaga qofulan waxaana jacaylku markuu ad- adoo yar uu kugu bilowdo wax iska xanuun kulul kolley dee dadkii soo maray baa maaragtay ayaa garanaye marka ninkii marka wuxuu samaynayaa dee intuu bacmadow intuu waxoogaa rootiga ku rito uu caagadna biyo ku shubto yuu lugaynayaa oo isleeyahay maanasooto lug ku tag waa tilaabada ay qaadaan dhallinyarada marka sidaa lagu sameeyo iyo haa in badan tahriibkan la arkayo waxaa sabab u ah waxyaaba noocaasa qaar kale waxaad arkaysaa gabadh buu halkan ka fiirsanayay oo malaha ay dadis ahaayeen marka gabadhii buu ku xisaabtamayey oo islahaa maaragtay dee aad gabadhan mustaqbal ka dhigatid muddo dheer bay soo wada socdeen mid laba saddex sano ka hor tahriibay oo maraykan tegay baa imanaya oo markaasuu intuu baasaboor guduudan la soo bixiyo xaafaddii shan kun oo dollar siiyo ayuu gabadhii kaa qaadanaya adigana marka waxaa isleedahay dee baasaboor guduudan doono dee waad lugaynaysaa
waad lugaynaysaa lafta xaggee lagu tegay dee ama saxaraa ku dhimo waa iska dhaqaaqaysaa oo kaale caasha Yaa.
ilan tahriibkaba hablaha ugu wacnaa si kastaba ha u Ismaaciil, waa sameeyeen labada dhinac waxay yidhaahdaan soomaalida inta uurkii buki lahaa cagtu waxay daasho may waxaa marka mar jira haddii baasboor guduudan iyo xoogaa yaroo doolar oo isku adaadan meeshii eh, laysku riixriixaayo mar haddii qofku waa inuu socdaa inta dhegeyso, laftiisa ay hablii gaarto guduuna hablii guduuna mar hadday baasboor guduudan kaa raaceen Ah, qoladii dibadduna markay tageen ay ku bedeleen telefoonka sorry the telephone number you have dialed is not correct ay leeyihiin ay. madaxaa ku xanuunayro Dee inaad- inaad maanta markuu salla cali- voicemail kaa qabto waxa wiilal badda ku dhimanaya gabdho waa ku dhintaa Ismaaciil.
Hablo aad ha loo weydii.
labada dhinacba waa lagu dhintaa marka labada dhinacba cagta hadda jiyaano barooniga kubadda markay aad u sarakacda xal kubaddaas hoosu dhig waa tahay khadar maxamuud xareed ayuu ahaa oo barnaamijka waa qaar la ka mida dhalinyarada soomaalida ay ku nool xaafadda islii waraysi la yeelanayay cashay haddaba dhinacii ciyaaraha ayaynu haatan noo tegaynaa axmed cali sheekh ayaa noo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawna koobka qaramada qaaradda yurub oo ka socda dalka faransiiska cayaar ka tirsan ayaa waxa ay xalay dhex martay xulalka dalka jarmalka iyo xulka dalka poland cayaartaasi oo ka tirsanayd gruubka c ayaa waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah labadan kooxood ayaa iminka waxa ay si wada jira min afar dhibcood ugu hogaaminayaan gruubka c ayadoo xulka jarmalka dhinaca goolasha uu ka horreeyo xulka dalka waqooyiga ireland oo ciyaartaasi kasii horreysana kaga adkaada laba eber xulka dalka ukraine ayaa waxa uu leeyahay saddex dhibcood oo waxa uu ku jiraa kaalinta saddexaad ee gruubkani sidoo kale ciyaaro ka tirsan koobkaasi ayaa galabta iyo caawa dhici doona ciyaarta ugu soo horreysana waxa ay dhex mari doontaa xulalka talyaaniga iyo sweden waxaa sidoo kale is arki doonaa xulka dalka spain iyo dalka turkiga ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa xulalka jeeg iyo croatia dhinaca kalena waxaa weli dalkan maraykanka ka socda kooba america centenaria koobka loo yaqaano xulka maraykanka ayaa xalay u gudbay samafinalka ee koobkani markii laba iyo hal ay kaga adkaadeen xulka dalka ecuador ciyaar kale oo koobka ka tirsan oo caawa dhici doontana waxay dhex mari doontaa xulalka beru iyo colombia haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaaraha ciyaaryahan henrik mkterian oo ka tirsan kooxda brushi dortmond ee dalka jarmalka ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in uu doonayo in uu ku biiro kooxda manchester united ee dalka ingiriiska wakiilka ciyaaryahankani oo lagu magacaabo mini rayola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kalintigiisa uu doonayo inuu ku biiro naadiga old trafford hase yeeshee kooxda brushi dortmond ayaa waxay ku adkaysanaysaa in ciyaaryahankaasi marnaba aysan iibin doonin ciyaaryahankan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda brushi dortmond waxaa ka harsan hal sano oo keliya waxaana uu kaga tegi karaa kooxdaasi si bilaash ah haddii aysan qaadan fursadda lacageeda iminka loo yaboohay manchester united ayaa waxaa la sheegay in ciyaaryahankaasi u yaboohday ilaa sagaal iyo toban milyan oo geniga dalka ingiriiska ah si kastaba burushi dortmund waxay ku adkaysatay in ciyaaryahankaasi aana iibin doonin wakiilka ciyaaryahankan oo maanta hadlayna waxa uu sheegay in ay isku dayeen in arrintan ay xal u helaan islamarkaana uu wadaxaajood kula jiro kooxda burushi dortmond ugu dambeyntiina ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa waxaa la sheegay in uu doonayo inuu usoo dhaqaaqo Premier League dalka Ingiriiska ciyaaryahankani oo ah mid ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan caalamka ayaa waxaa horaantii sanadkan lala xiriirinayay in uu xil ciyaareedkan soo socda ku biiri doono kooxda Real Madrid hase yeeshee waxaa la sheegay in kooxda Bayern Munich ay taasi ku gacan seertay si kastaba ciyaaryahanka ayaa iminka waxaa la sheegayaa in dareenkiisa uu weeciyay inuu u dhaqaaqo Premier League xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad bay u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubintaas ciyaaraha aynu la socotiinay intaynaan dhinaca ciyaara cashay ka bixin dhowaan waxaa dalka abkhaasiya tegey oo tartan kubadda cagta ah kaga qayb galay dhallinyaro ka tegey somalilan kuwaas oo la cayaaray xulal kale oo ka kala socda dalal kale iyo deegaano kale maxamed eh, cabdi xasan oo lagu naanayso gofinda wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ciyaartooyga ah ee ka qayb galay kulamadaas wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa ku waraystay hargeysa waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa tartankaas kubadda cagta uu ku saabsanaa tartankaasi wuxuu ahaa tartan loo qabto wadamada aan la aqoonsanin oo ay qabato een, conifa oo ka mid ah een, fifa oo horena loo qaban jiray balse markii ugu horreysay somalilan ka qayb gasho ay membership ka mid noqoto ay noqoto safarkaasi wuxuu ahaa safar aan ugu baxnay aniga iyo saddex ciyaartooy oo kale oo wadanka gudihiisa ka tegay iyo xildhibaan golaha deegaanka ka mid ah ismaaciil cagayare iyo xasan waraabo cadde oo isaguna ah la taliyaha arrimaha sportska ee dowladda hoose intaasoo halkan wadanka gudihiisa kaga baxnay waxaanaanu ka qayb galnay een, tartankaas oo aanu ku matalaynay somalilan anagoo ku- ku biirnay een, ciyaartooyga inta kale oo ka timid qurbaha sida een, u k iyo wadanka holland markii aanu gaarhnay abkhaasiya runtii waxaan la kulanay soo dhoweyn ballaaran oo aanan filaynin runtii waxaana soo dhoweeyey conifa oo ahayd een, ururkii maalgelinayay een, tartankaa ama soo agaasimay waxaana soo dhoweysay dowladdii abkhaasiya had iyo jeer waxay dadku in badan ku yaqaanaan ama caan ku tahay dalka gudihiisa ama ciyaarihii gobolada somalilan muddooyinkii dambe muddo badan imika dalka gudihiisaad ka ciyaaraysay adiga iyo xubnaha kale ee halkan ka anbabaxay saamaynta dhalinyaro ahaan uu socdaalkan idinku yeeshay markii aad tagteen eh, dal kale la ciyaarteen dalal kale oo caalam ka socda inteen leeg baad leedihiin qeyb buu ka noqonaya mihnadiina ciyaareed bismillahi raxmaan runtii waxay ahayd een, arrin dee cajiiba waxaanu ahaa safar qaatay waqti dheer oo intaan adisaba marnay dubay marnay haddana ruushka tagnay kadibna abkhaasiya gaadhnay socdaal dheer oo wuxuu ahaa runtii taariikhiya oo aanu masaafo dheer marnay marka dhallinyarnimo la eego runtii iyo mihnadayada wuxuu ahaa mid een, xusuus nagu reebay oo waxaanu soo aragnay een, sida dhallinyaradu bulshadu ay dee wadankooda iyo sportska ay u- u- uga qayb qaadanayaan oo dhiirigelinayaan sida dhallinyaradu isu dhexgeliso sida mujtamaca halkaa ku noolay iyo kuwaan sii marnayba iyo kuwii aan la ciyaarnayba ay yihiin dad dee midaysan oo qadiyadooda iyo arrimaha sportskaba aada runtii u fahansan waay aragnimo ballaaran oo inta gudaha ka ballaaran ayaanu kasoo helnay had iyo jeer waxaa la yidhaha dhalinyartu markay socdaallada dibadda u baxaan eh, kubadda cagta oo qura maaha ee safarada kale ee mihinadaha kale dhalinyar badan baan soo noqonin idinku safarkan waa gasheen Eh, maxaa idinka baxay ama idinka muuqday markaad eegto dalalkan eh, yurubta ama dibadda ayaa tagteen runtii een, waxaa nooga muuqday wax badan oo la odhan jiray yurub waxma yaalaan baana tahriibina runtii intii muddadii koobneed aanu joogna dhowr iyo toban cisho ahayd waxaanu soo qiimaynay soo dheendheynay dee dibadda waxa ka jira dhallinyar ahaan inteydii baxday oo runtii aan markii aan wada tashanay aan isku qancinay in waddankayga wax dhaama aanu jirin oo waddankii aan kusoo noqonno ayaan runtii dee soo aragnay waddanku waddan qurux badan buu ahaa waddan dalxiis buu ahaa runtii sanadkiiba sidaa naloo sheegay afar milyan oo qof oo dalxiis ay yimaadaan laakiin runtii dee quruxda iyo waddankaa waxaa iskale dadkii samaystay dee wax qarankii ka weyn waanu garan weynay fursadda aanu helnay inaanu dayacno oo dhallinyaradii mustaqbalka la odhan- aan la odhanin wixii gudaha laga soo kaxeeyaaba yurub markay yimaadaan bay dhuumanayaan ama baxsanayaane inaan dhallinyaradii fursadda looga faa'iideyo dalkii la aamino dadkii dhallinyaradu ay tusaale aan u noqono waayo qariib baanu ku ahayn waxaanu ku ahayn dad dee meel aanan lahayn jooga dad meel aan laga garanaynin jooga waayo waddankaygii waana laga garanayay waxaanu ku ahayn dad dee caan ah abkhaasiyaa tagteen saa uga qayb gashaan tartanka koobka Eh, imise dal baa ka qayb galay waxaa ka qayb galay labayo toban dal oo dalalka aan la aqoonsanayn Eh, markii ciyaaraha saad soo dhamaysateen hargeysa kusoo noqoteen da-diida la midka ahayd ama dadkii aad isku hiinada ahaydeen ee kubadda cagta ciyaaraya dhalinyartii kale dalka ugu timaadeen fariin noocmaaba u sideenood u gudbiseen Een, waxaan la qiyaasi karin oo halkan uga mahadnaqaya dhalinyarada somalilan oo dhammaantood runtii garoonka weyne hargeysa cigaal tashnaad nagaga hor yimid nagu qaabilay qalbi wanaagsan oo farxadla nagu soo dhoweeyey dhalinyarada waxaan leeyahay waxaynu inaynu samirno ayaa wanaagsan oo dhalkeena aynu u samirno oo aynu wixii dhaliila muuqdo wixii aynu sixi karana aynu sixno cidda hawsha kolba gacanta ku haysa mas-uuliyana wixii ka khaldan aynu u tilmaano mas-uuliyiinta dhalinyarta gaar ahaana wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaan leeyahay waxaa fiican dhalinyarada sportska iyo waxaa lagu jeediyo bilowdaha laga jeediyo tahriibka laga jeediyo ma is leedahay qofku isagoo dalka gudihiisa jooguu magac iyo sumcad iyo maalba ku samaysan karaa qofka dhalinyarta ah runtii haa aad iyo aad baan taas aan xaqiijinaynaa Een, iminka intii ugu dambeysay ee somalilan jirtay shan iyo toban sano somalilan jirtay baa waddankan joogay waddankan wax ku bartay oo iminka jaamacadda digrii labaad baan wadaa sportiska anigaa ku jira waan ciyaarayaa Een, reer baan ku leeyo xaasi caruur baan ku leeyo waan ku noolay waan shaqaystaa intaba waan isku wadaa fursaddii waxbarashada fursaddii shaqada fursaddii sportiska markaa dalkii hooyo fursad ka wanaagsan oo halkaa laga helaya runtii ma jirto waxaynu u baahannahay in dhalinyarada in balwadaha iyo tahriibka laga jeediyo oo loo abuuro xir- waxyaabo xirfadaha hadday noqoto skilliskooda kale sportiska gacanta waxbarashada loo dhiirigeliyo runtii waxyaabahaas aynu u baahannahay fursad badaadan baa dadka jirta dadka aan inta kale dibadda laga helayn waxaa lagu guda jiraa bishii rabadaan dadku inta badan garoomaday ku daawadaan ciyaaraha dhalinyar badan oo fursada hesheen ee dalka dibadiisa kaga soo ciyaarteen ee dalal kale aan la soo ciyaarteen aan weli helin baa jira ma kula tahay dalka gudihiisa lagu kobcin karayaa mihnadan iyo mihnadaha kale ee la midka ah runtii een, tartanka aanu ka qayb galnay labadii sano mar baa la qabtaa sanadka dambena insha allah waa la qabanayaa somalilanna way ka mid bay tahay waxaa looga baahan yahay markaa wasaaradda ciyaaruhu inay xul adag oo somalilan gudihiisa ka dhisan ay dhisto oo dhammaan gobollada somalilan ka mid yihiin iyagana waxaan ku dhiirigelinayaa runtii sidaa maanta aniguna fursaddaa u helnay inay iyaguna beri fursaddaa u helayaan inay sportiskooda xoojiyaan balwadaha ka fogaadaan kuna samraan aniguna waxaan iyaga uga faa'iideynaa insha allah waxaan la soo kulannay wixii khibrada ka dhimanna waan ku caawinaynaa waxaa kaloo iyagana runtii halkan mahadnaq gaara uga jeedinayaa ururka somaliland football association u k runtii waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo maayarka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan socotaalko iyo golaha deegaanka iyo dadweynaha caasimadda iyo somalilandba oo runtii si gaara isagu maayarku een, kharashkii tigidka aan ku tagnay halkaa iyo xaaladeeda la socday oo aan aanba bixiyey
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan oo loo yaqaano govinda oo ka mid ahaa dhalinyaro kubadda cagta ah oo dalka abkhaaziya u tegay tartan kubadda cagta oo halkaasi ka dhacay waxaa magaalada hargeysa kula hadlay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaari haatanna dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu u gudbaynaa codka faadime axmed
sayni nabi sayni waa kuwii lagu- waa kuwii xadrada sooma asalaamu calayk nabi sayni aad iyo aad faadimo axmed iyo qasiidadaas ay ku luuqaynayso waxay gebagabootay idaacaddayadii duhurnimo casho cuudi anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi xasan sandheer oo dhinaca farsamada ee idinla socodsiinayay tan iyo tan afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.